yeshuuca cutubka shanaad oo boqoraddii reer amoor oo dhan oo joogay webi urdun xaggiisa shishe oo galbeed iyo boqoraddii reer kancaan oo dhan oo badda dhinaceeda degganaa markay maqleen sida rabbigu biyihii webi urdun u angejiyey reer binu israa'iil hortooda ilaa aannu soo wada gudubnay ayay wada dhalaaleen oo xoog dambena kuma jirin reer binu israa'iil aawadood oo markaasuu rabbigu wuxuu yeshuuca ku yidhi waxaad samaysaa mindiyo dhagax adag ah oo reer binu israa'iil haddana ku gud mar labaad markaasaa yeshuuca wuxuu samaystay mindiyo dhagax adag ah oo wuxuu reer binu israa'iil ku guday meel la yidhi buurta buuryada oo yeshuuca sababtii uu u gudaynaa waxay ahayd sidaan dadkii dalkii masar ka soo baxay oo dhammu intii labka ahayd xataa raggii dagaalyahannada ahaa oo dhammuba waxay ku dhinteen cidlada intay jidka ku jireen markay masar ka soo baxeen dabadeed oo dadkii soo baxay oo dhammu way gudnaayeen laakiinse kulli dadkii cidlada ku dhashay intay jidka ku jireen markay masar ka soo baxeen dabadeed kuwaas lama gudin waayo reer binu israa'iil waxay cidlada dhex socdeen afartan sannadood ilaa quruntii oo dhan ay ka dhammaadeen xataa raggii dagaalyahannada ahaa oo masar ka soo baxay oo dhammu waayo waxay maqli waayeen codkii rabbiga kuwaas oo rabbigu ugu dhaartay inaannu u oggolaanayn inay arkaan dalkii rabbigu ugu dhaartay awowayaashood inuu annagana siin doono dalkaas oo ah dal caano iyo malab la barwaaqaysan oo carruurtoodii oo uu rabbigu meeshoodii ka kiciyey ayaa yeshuuca guday maxaa yeelay waxay ahaayeen buuryo qab waayo jidka laguma soo gudin oo markay quruntii oo dhan wada gudeen waxay iska joogeen meelahoodii ahaa xerada dhexdeeda ilaa ay ka bogsadeen oo rabbigu wuxuu yeshuuca ku yidhi maantaan idinka rogay ceebtii masar oo sidaas daraaddeed meeshaas ilaa maantadan la joogo waxaa lagu magacaabaa gilgaal oo reer binu israa'iil waxay degeen gilgaal oo bisha maalinteedii afar iyo tobnaad markay fiidkii ahayd ayay bannaankii yaraxoo ku sameeyeen iiddii kormaridda oo maalintii iidda kormaridda ka dambaysay waxay cuneen hadhuudhkii dalkii ka baxay kaas oo ahaa kibis aan khamiir lahayn iyo hadhuudh la dubay maalintaas qudheeda oo maanadiinna maalintii dambe ayay ka joogsatay markay cuneen hadhuudhkii dalkii ka baxay dabadeed oo reer binu israa'iilna ma ay helin maana dambe laakiinse sannaddaas waxay cuneen midhihii dalkii kancaan ka baxay oo markii yeshuuca jooga yaraxoo agteeda ayuu indhihiisa kor u taagay oo wax fiiriyey oo wuxuu arkay nin isaga ka soo hor jeeda oo seeftiisii oo galla gacanta ku haysta markaasaa yeshuuca intuu u tegey ku yidhi war ma annagaad nala gees tahay mise colkayagaad la gees tahay markaasuu isna wuxuu ku yidhi maya laakiinse waxaan haatan u imid inaan madax u ahaado ciidanka ilaah markaasaa yeshuuca wejigiisii dhulka saaray wuuna sujuuday oo wuxuu isagii ku yidhi sayidkaygiiyow maxaad anoo addoonkaaga ah igu odhan lahayd markaasaa kii ciidanka rabbiga madax u ahaa wuxuu yeshuuca ku yidhi kabtaada iska siib waayo meeshaad ku taagan tahay waa quduus oo yeshuucana sidaasuu yeelay